الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وأصxاaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام الbخhاriي رحimه الله تعالى bاب يلحq الولد بالmulaacinة ylxaqu اlwaladu waladku wuxuu haleelayaa bilmulaacanati ayuu ku haleelayaa hooyadiis bilmulaacinati mida licaantantay ayuu haleelayaa cunuga qaala xadaanaa yaxya oo aabbihii ma haleelaya licaanka sameeyey isaga qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaanaa maalikun riwaayatuhu can maalik marka tukullima fiiha yaxya bnu bukayr riwaayada uu maalik ka wariyey waa lagu hadlay badanaana leyth ayuu ka wariyaa marmar ayuu maalik ka wariyaa oo na soo marto markaan tan waxay ka mid tahay riwaayaadka uu imaam maalik uu ka warinayo laakiin bukhaari intiqaa ayuu sameeyey xadiidkaas xoogaa hadalka iyo laga keenay wuu ka leexday maadaama uu isagu sheekhiisa ahay oo aad axaadiidtiisa u yaqaano sidii ismaaciil ibnu abi uways oo kale uu ku sameeyey axaadiidtii intuu ii bandhigiiri ayuu qaar ka qaatay qaarna waa ka tegey marka waxay ku tusay inuu cilmi uga tegey wixii uu ka tegey wixii uu ka qaatayna oo uga qaatay ogaal iyo qaala xadaanaa maalikun qaala xadaanii naaficun can ibni cumara ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga laacana bayna rajulin wamra'atih nin iyo naagtiisa ayuu licaan u sameeyey faintafaa min waladihaa waladkeedii yuu yacnii diiday oo uu nafiyey ninkii fafaraqa baynahumaa nebigu waa kala geeyey wa alxaqa alwalada cunugana wuxuu haleeshiiyey bilmar'ati naagtii tarjamadii xadiidku marka way ismudaabaqaynayaan ayb ninku haddii marka uu anfiyo licaanka yacni haddii uu anfiyo cunuga oo cunugan aniga ma dhalin ou licaanka ku yiraahdo ninka waa ka tegayaa nasabkiisa wuxuuna tegayaa hooyada unbis marka cunug marka la anfinaayo cunuga binafsi licaan licaanka miyuu ku anfoomayaa mase waxaa qasab ah in meesha lagu sheego imaam axmed oo kale wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay magaciisa xataa yacni cunuga haddaan warkiisa lasoo qaadin bimujaradi licaan ayuu cunugaas ninkaas uga nafiismaa imaamu shaaficina wuxuu leeyahay laabudda inuu licaan ku sheego haddii marka licaanka hore oo uukuounan ku sheegin cunuga macnaheedu waxay tahay licaanka hore xaddulqadafkii ayaa uga baaqanaya ninka oo uga baaqsanaya ilmihii anfin bay u baahan yihiin licaan kale marka imaamu shaafici wuxuu leeyahy haddii cunug ou rabo inuu anfiyo waa ku celina haddana licaanka haddii uu ku celiy iyada ma ku celinaysaa mar labaad maya iyada halkii licaana ku filan leanna iyada licaankeedu wuxuu ku saabsanaa xaddu rajmiga inuu uga dhaco waana ka dhacayba marka isagoo haddii uunan cunuga ku sheegin licaanka ee uu rabo inuu anfiyo waa inuu marlabaad haddana licaan cunuga uu ku anfinayo inuu sameeyo meeshaasaynu kugu taallaa ayb wa qaala shaaficiyu in nafa alwalada fi lmulaacanati intafaa wain lam yatacarad lahu falahu an yuciida allicaana liintifaa'ihi walaa icaadata cala almar'ati ayb haddii intuu licaan sameeyo maxna uunan cunugan iyo waxaan uunan ka hadlinba oo naagtii ay dhasho ma anfi karo cunugan laakiin imaam axmed binafsi licaanu isaga anfismayaa buu leeyahay xadiidkan laakiin muxuu tilmaamay faintafaa min waladiha waxaa ka muuqata marka licaanka in lagu sheegay nafyinta ayb waa daliilka marka imaamu shaafici waa xoog badan yahay ayb marka uu anfinayana ama waa inuu zine ku caddeeyo ama inuu markaa aniga ma ii dhalin iyo uu yiraa wax la mida alxaqa alwalada biummihi macnaheedu waxay tahay iyada keliya ayuu haleeshiiyey ayb mas'ala ka soo baxaysa marka meesha alxaqa alwalada biummihi ay sayarahu lahaa waxdaha wanafaahu can izawji ninkii waa ka anfiyey falaa tawaaruha baynahumaa ninka iyo cunugaas ma isdhaxlaayaan wa amaa ummuhu hooyadiis fatarihu minhu waxay ka dhaxlaysaa maa farada allaahu lahaa wixii alle oo hooyo u qadaray ayay ka dhaxlaysaa kamaa waqaca sariixan fii xadiidi sahli bni sacdin kama taqadama fii sharxi xadiidihi fii aakhirihi wa kaana bnuhaa yudcaa liummihi cunugaana hooyadiisa loogu yeera uma jarat isunnatu fii miiraathihaa annahaa tarihuhu wa yarihu minha maa farada allaahu lahaa isaga iyadoo dhaxlaa iyadana isaga way dhaxlaysaa macna waa kaas wa qiila macnaa ilxaaqihi biummihi hooyadii buu haleeshiiyey waxaa laga wadaa annahu sayarahaa lahu aban wa umman yani cunugan hooyo iyo aabbe labadaba wuxuu uga dhigay hooyadiis haddii saa la yidhaha marka maxay noqone fatarihu jamiica maalihi maalkiisoo dhan iyadaa qaadanayso idaa lam yakun lahu waarithun aakhar waarid kale hadduunan la jirin naagtiisa iyo ilmo ou dhalay iyo haddaynan jirin ayb wa huwa qowl ibni mascuud wa waathila wa daa'ifa way marka waxay leeyihiin alxaqa biummihi hooyo iyo aabba iyadaa looga dhigay marka aabbihii sadkiisana iyadaa qaadanayso hooyadiina iyadaa qaadanayso wax kaloo dhaxla haddii la waayo marka maalkiisao dhan iyadaa dareersanayso hooyadii ayb wa riwaayatun can axmedna waa sidaas wa ruwiya aydan can ibni alqaasimna waa laga wariyey wa canhu macnaahu ana casabata ummihi tasiiru casabatan lahu qaar kale waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa hooyada hooyo ahaanay ku dhaxleen isaga casabo waxaa u noqonaya hooyadiis casabadeeda isaga hooyadii dhashay casabadeeda casaba u noqonaysa wa huwa qowlu caliyin wa bni cumara waa qowlka cali iyo ibni cumar waalmashhuuru can axmed marka iyada waa dhaxlee hooyo ahaan casabana cunugan waxaa u noqonaysa iyada casabadeeda casabada iyada say u kala dhowaanayaan marka aabbaheed ilmaheeda yani aabbaheed iyo sidaasoo kale ayb dadka isaga ilmaha ay dhashay dawacan walaale iyo waxbay u noqonayaan isaga ayb qowlkaasna cali iyo ibni cumar baa qabo wa qiila tarihuhu ummuhu waxaa dhaxlaya hooyadiis wa ikhwatahu minhaa wa ikhwatuhu minhaa iyo walaalaha hooyada xaggeeda ka ahaaday bilfardi iyo waraddiba iyada iyo ilmaha ay iyada dhashay oo cunugan ku habarta ah ayaa dhaxlaaya faraday ku dhaxlaayaan oo hooyadii markaas waxay qaadanayaan ama sudus ama thuluth ilmihiina waxay qaadanayaan walaalo la dhasho ku hooya hadday jiraan hadday badan yihiin thuluth hal hadduu yahayna sudus maa baqiya maxaa lagu samaynaa raddi waa lagu celinaa masaa'ilu raddi yaa la gelaa marka wa huwa qowlu abi cubayd wa muxamed wmuxamed bn اlxasan weeyaan wa riwaayat can axmed ayb dhaxalkiisana sidaasaa laysugu khilaafay saxaabada marka fataawadooda waa kaas marka waa cilmi weyn saxaabada aqwaashooda in lagu kala ogaado masalada baabu qowli اlimaami allaahuma bayin imaamka qowlkiisa ou dhahayo allaahuma bayin ilaahay wa caddee qaala marka allaahuma bayin macnaheedu marka maahan duco in laga wada haddee laysa macnaa hada ducaa'i dalaba hubuuti sidqi axadihimaa faqad maahane ee inay dhasho oo shabihiina ou muuqdaa la rabaa allaahuma bayin marka xokooda ilaahu naagtan ha dhasho cunuga ay dhali doontana shabihiisa muuji oo cadday marka shabahaas hadda waxma lagu xiri karaa maya hadda ninkay u e ilmahaasu ninkay u ekaadaan hebelow adiga qaada ma la dhihi karaa ma la dhahayo lianna sharci ayaa meeshaan maanic sharciyaa jira qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal wahuwa almadaniyu can yaxya bni saciidin qaala akhbaranii cabduraxmaan can ilqaasim bni muxamed can ibni cabbaasin annahu qaal dukira almutalaacinani labadii licaantamay ayaa la sheegay cinda rasuuli illahi sal ly salam faqaala caasimu bnu cadiyin fii dalika qowlan ayuu ka yidhi uma insarafa waa tegey faataahu rajulu min qowmihi nin qowmkiisa ka mida yimid waa cuwaymir fadakara lahu wuxuu u sheegay annahu wajada maca imra'atihi rajulan naagtiisa inuu nin ku arkay faqaala caasimun ma btuliitu bi hada alamri arrinkan layguma imtixaanin ilaa liqowli aniga qowlkayga dartii unbaa laygu imtixaanay caasim miyaa qofka la imtixaanay waaba cuwaymire de caasim imtixaanka dhinacu uga jiraayo gabadhiisa waaye waxa uu qabay ninkan cuwaymir oo qoyskiisii bay soo gashay dhibaatadii marka faataahu rajulu min qayb fadahaba bihi ilaa rasuuli illahi sal ly salam ayuu la tegey faahbarahu wuxuu u sheegay biladii wajada calayhi waxa uu ku helay inay ku sugan tahay imra'atahu naagtiisa wa kaana dalika arajulu ninkaas wuxuu ahaa musfaran yani mid cad xoogaa yani nin cad jaallo camal usoo dhow qaliila laxmi hilib yar ninkan kan lagu tuhmay maaha ninkan cuwaymirka maariin ayuu ahaa qaliila laxmi hilibkiisu uu yaryahay sabita shacrati tintiisu ay yaleex tahay wa kaana aladii wajada cinda ahlihi midkii uu ahelkiisa agtooda ku arkayna aadama ayuu ahaa mid maaran maariin ayb khadlan khadlan kubabka u buuxo oo kubabkiisu hilib uu ka buuxo kubabka u buuxo kathiira laxmi hilib badan jacdan tin adag qaaqaaqan oo tintiisu kuuskuusan tahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam allaahuma bayin fawadacat waxay dhigtay oy dhashay shabiihan mid u eg birajuli aladii dakara zawjuhaa ninkii uu ninkeedu sheegay annahu wajada cindahaa inuu ku arkay falacana rasuulu llahi sal ly slam baynahumaa nabiga dhexdooda licaan ayuu u sameeyey faqaala rajulun libni cabbaas ninbaa marka ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi fi lmajlisi meesha joogay hiya alatii qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam matii nebigu uu yidhi miyaa low rajamtu axadan bigayri bayinatin qof haddaan rajmin lahaa markhaati la'aan la rajamtu haadihi midan ayaan rajmin lahaa faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas waxau yidhi laa maya tilka taadaasi imra'atu naag ayay ahayd kaanat tudhiru muujinaysay assuu'a xumaan iyo fuxshi fi lislaami islaamka dhexdiisa waa soo marnay xadiidkan maxalushaahidkana allaahuma bayintaas waay waxaa la caddaynayana inay dhasho waxa uu u egyahay bal layska ogaado ayb masaa'il badan baa marka licaanka ay ku jirto ibnu xajar masaa-isha uu baxdiyey waxaa ka mid ah uu yidhi waqad ikhtulifa fi sagiirati ninka naag aan qaan gaarin buu qabaa maalan markaasuu ayuu wuxuu zinow ku tuuray gabadhan yartaa wuxuu yidhi waa zinaysatay ninaan ku arkay waana naagtiisa faaljumhuuru calaa ana arajula idaa qadafahaa ninku hadduu qadfo sagiiro falahu an yaltacina waa licaantamaya asaga lidafci xaddi alqadfi canhu xaddulqadafka si uu iskaga reebo duunahaa iyada laakiin maya qaangaarba maaha maxay licaan samaysaa iyada dhaarteedu maba maba guntan mayso waa yar tahay ayb ayb wa fiihi ana alxukma yatacallaqu biاldaahiri wa amru saraa'iri mawkuulun ila allah licaanka waxaa kaloo laga qaadanayaa arrimaha yacni xaqiiqada iyo daahirkaa la fiirina wixii sir ana allaa loo loo tala saarana oo loo deynaya ayb wa bihi ixtaja shaaficiyu calaa qabuuli towbati zindiiq shaaficina marka kanuu u xujaystay ninka zindiiqa ah oo uurka gaalka ah oo uurka yacni gaalnimo ka qabo hadduu yidhaahni waa towbad keena waxaas waa iska dhaafay ma la dhahayo warniho adiga qalbigaad gaalnimo haddana ka qabaysa ayaa ku og ma la dhahayo towbadiisa waa un la aqbala shaafici agtiisa ayib marka daahirka sida loo qaadanayna waxay tahay dadkan mar hadday licaantamaan khalaas hadhow naagtan waa zinaysatay fii xaqiiqati alamri annaga melihin allah taas iskale ayb ninkii naagtaas qadfo oo yidhaa war naagtan waa zinaysatay dhahana xadulqadafa lagu dhufana ayb baabun ay haada kani baabun baab weye marka waxaa kaloo licaanka laga qaadana maadaama naag lagu idlaaqay ama ha la dukuulo ama yaan la dukuulin naag loo galmooday iyo midaan loo galmoonin labadaba haddii ninka uu naagtu zino ku tuuro waa licaantamayaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa dallaqahaa haddii uu furo halaatan saddex uma tasawajad ay guursato bacda alciddati ciddadiisa kadib zawjan nin hayrahu oo kale falam yamasahaa ninkaas kalena uunan taabanin xukunku see noqonaa saddex baa lagu furay waa ciddo dhammaysatay nin kalaa guursaday uma tegin ninka kale uma galmoonin see noqone qaala xadaanii camru bnu caliyin whuwa abuu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa hishaamu qaala xadaanii abi can caaishata can اnabiyi sala اllahu alayh walih wasalama xaa waxadaanii cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa cabdatu can hishaamin can abiihi can caaishata radia allahu canha ana rifaacata alquradiya ninkaas tasawaja wuxuu guursaday imra'ata naag uma dallaqahaa waa furay fatazawaja aakhara mid kale ayay guursatay fa atat inabiya sal l slam nabigay u timid fadakarat lahu waxay u sheegtay annahu laa yaatiiha inuunan u imaanaynin uunan jimaaci karin wa annahu laysa macahu inuunan qabin ilaa mithlu hudbatin marada faraqeeda maahane marada faraqeeda marka waxay ka wadaa yacni dakarkiisii ma taag maayo waa laalaadsan yahay sida marada faraqeedu oo u laadlaado oo kale ayb marka jimaac kama suurtoobayay leedahay marka faqaala waxau yidhi laa maya xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa adiga aad macaankiisa ka dhadhamisid asaguna uu dhadhamiye adiga macaankaaga marka haddii uunan jimaac samay karin waa furayaa un kii horena uma laaba karto ilaa marka ninkan ninka dambe guursanayo oo u tago u jimaaca ayb xadiidka marka waxaa laga qaatay calaa ana wad'a azawji athaani laa yakuunu muxallilan irtijaaca azawji alawali lilmar'ati ilaa in kaana xaala wad'ihi muntashiran waxaa laga qaadanaya xadiidka ninku haddii jimaacba uunan ka suurtoobaynin oo yacnii dakarkiisii uu laadlaado inuunan waxba jimaacaas ku xalaaloobaynin ayb ciniin haddii uu yahay cunug yar haddii uu yahay kulli waa la mid dhammaan waxyaabahaas o dhan waa la mid haddii uu dakarkiisii qallalan yahay ayb oo unan dareen iyo waxba lahayn kulli waa la mid ayb xadiidkanaana laga qaadanaya culamada agtarkooda waxay yidhaahdeen dowqu lcusaylati kinaayatun ayb macaanka yani malabkiisa inaad dhadhamiso carabta wax kastoo macaan malab iyo waxbay dhahaan ayay ku sheegaan marka uun waxaa laga wadaa jimaaci mujaamacada ayb jumhuurku marka waxay yidhaahdeen jimaacaas marka inta ugu yarow ku xasili kara maxay tahay wa huwa takyiibu xashafati arajuli fii farji lmar'ati meesha birta ay qabateen ninka gudniinka uga dhacaayo ee fooda hore inay naagta gasho gudaheeda waa wuxuu qubays waajibi jiray meherka dhammaystiri jiray ee axkaamta lahaa ayb intaas haddii ay dhacdo inuu shahwo ka timaado qasab maahan bay dhahayaan laakiin intaas miyaa marka ay ku dhadhaminaysaa marka xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ayaa la yiri xasanulbasri jumhuurku marka saasay dhaheen xasanulbasri isaga wuxuu yidhi xusuulu linzaal laabudda inuu shahwo ka timaado ou yacni shahwo dejiyo shardigaanna marka jamaacada culummada waa ka gooni noqday xasan waa kaga gooni noqday isaga keliyaa shardigan ku tegey ayb ayb ibn lmundir isaguna wuxuu yidhi ajmaca alculamaau cala ishtiraadi aljimaac culamada waxay ku ijmaaceen jimaacu inuu shardi yahay ninka labaad si ay kan hore ugu xalaal noqoto ilaa saciid ibnu lmusayab maahane saciid isaga wuxuu le caqadkaa ku filan marka laba qowlo cagsi isku ah soo maaha xasanulbasrina inzaal ayuu shardina shahwo inuu dejiyo saciid ibnulmusayabna wuxuu shardinayaa caqdi bis oo jimaac ba xataa ma shardinayo ayb qaar baa saciid ibnu jubayrna ka soo naqliyey laakiin waa diiday warkaas ibnu xajar oo wuxuu tilmaamay ibnulmundirana xujo ugu filan inuu ka soo naqliyey saciid keligiis ah caqadka ku xiraya bis waitafaquu calaa annahu ida kaana fii nikaaxin faasidin lam yuxallil mas'alo kale waxay tahay ninka labaad waa inuu naagta ku guursado nikaax saxiix ah nikaax faasid ah haddii uu ku guursado waa udhama xalaaleynaya nikaax matalan masaafe iyo wax lamidoo kale ninka labaad haddii naagta uu masaafeeyey matalan kii koowaad ma u laaban kartaa masaafada ma ugu laaban kartaa maya ayb lanna nikaax oo saxiixa ma aha masaafada ayb waitafaquu calaa annahu ida kaana fii nikaaxin faasidin lam yuxallil washada alxakamu faqaala yakfi xataa nikaax faasida waa galaa buu leeyahay booskaas yani nikaax shubha ku jirto ama faasida ma xalaaleynayo waxba ayb mas'alo kale oo oo xukunkan kan un ku tacalluqdo addoonuu guursaday uma bata dalaaqahaa awalow addoon guursaday saddexuu ku furay addoontiiu soo gatay marka ay naagtaasi marka ilaa ay wax kale soo marto miyay u baahan taha inay nin soo marto mase milkulyamiin waa ugu tegi karaa ibnu cabaas iyo waxaa laga wariyey ayb milkulyamiin inuu ugu tegi karo wa qaala ibnu cabaas wa bacdu asxaabihi walxasan taxilu lahu bimilki lyamiin addoonnimo waa isaga wadin karaa maadaama uu leeyahay isaga ayb waاkhtalafuu fiima idaa wadi'ahaa xaa'idan ow bacda an tahurat qabla an tadhura ow axaduhumaa saa'imun ow muxrimun ninka labaad naagtii waa u tegey laakiin iyadoo xayd qabto u tegey iyadoo xaydkii aan ka qubaysanin weli ayuu u tegey iyadoo soomanu u tegey iyadoo muxrimadu u tegey yacnii wadcigiibaa xaaraam ka ah xaalaadka oo wadcigu xaaraan yahay haddii uu zawjka labaad ugu taga naagta ma ku filan yahay mase kuma filna khilaaf baa iyadana ku jiro ayb uunan aada usii caddaynin halkan mas'alo kalow kasii baaray wuxuu leeyahay wa qaala ibnu lmundir ikhtalafuu fi lmar'ati tudaalibu arajula biljimaac naagtu hadday ninka tiraahdo war aniga waxba kuguma haayo oo jimaac ay ka dalbato maxaa see noqonay faqaala alakharu culimada badankood waxay yidhaahdeen in wadi'ahaa bacda an dakhala biha maratan waaxidatan lam yu'ajal ajalu lciniin markuu guursaday hadduu hal mar u tegey ma la dhahaayo bis ciniin waqtigii loo qaban jiray sanadkii loo qaban jiray qofka ciniinkan loo qaban maayo wahuwa qowlu lawsaaciyu wa huwa qowlu lawsaaciyi wathawriyi wa abi xaniifata wa maalikin washaaficiyi wa isxaaq wa qaala abuu thawr in taraka jimaacahaa hadduu ka taga jimaaceeda licilatin sabab ujila lahaa sanatan cilo darteed dhibaato ama xanuun ama waxbaa jira sanad baa la sugaha wain kaana ligayri cilatin falaa ta'jiila cillo ma haysa ninkan isaga un baan hadda naagta usoo jeedin sanad wax la sugaayo ma leh ayb waxay ka indilaaqayaan da markaa naagtu xaq may u leedahay jimaacu xuquuqdeeda waajibka u ah may ka mid tahay mase ma aha wa qaala ciyaad ittafaqa kaafatu alculamaa'i cala ana lilmar'ati xaqan fi ljimaac fayahbutu alkhiyaaru laha ida tasawajat almajbuuba walmamsuuxa jaahilatan bihima wayudrabu lilciniini ajalu sanatin lixtimaali zawaali maa bihi haddii naagta marka hore lagu daray ninaan wax taraynin maalan khiyaari kale waa khiyaari leeda leeda aniga layga fasaxa ninka bis waa tari jiray gadaalaa marka uu ciniin ka noqday maalan ee markaas markay dacwada keento sanad ayaa loo qabanaa hadduu sanad ninkaas wuxuu ku qaban waayo naagti marka waa waa la kala geyna waa laga fasakaya ama waa fura waxaasoo dhan marka waxay kutusayda inay xaq ku leedahay majbuubku waa ninka uu ka go-an yahay maya maya kaas ikhtiyaaray leedahu ku yiri ciniinka waa wax waqti loo qabana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wallaa-ii ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum qaala mujaahidun in lam taclamuu haddaydnan ogeyn yaxidna inay xaydayaan ow laa yaxidna naagihii ma ogidin matalan inay xaydayso inaynan xaydaynin ayb kuwaas aad naydnan ogeyn inay xaydeen in kale weeyaan aayaddu waxay ka hadleen mujaahid saasuu leeyahy wallaa-i iyo kuwii qacadna ka fadhiistay canilmaxiidi xaydka naagti xayd uu ka dhammaaday uu ka go-ay saddex bil waa ciddadeeda wallaa-i lam yaxidna kuwaan xaydin kuwa uu xaydku ka go-ay iyo kuwa aan xaydinba fa ciddatuhuna halaathatu ashhurin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna ayb wa ulaatu laxmaali yacnii uurka kuwa u saaxiibka ah ajaluhunna waqtigooda an yadacna inay dhigaan waa xamlahunna uurkooda meeshaan laga bilaabo wuxuu rabaa axkaamu lciddad inuu galo ciddada axkaamteeda ciddooyinka ciddaduna waa ismun limuddatin tatarabasu biha almar'atu can اtaswiiji bacda wafaati zawjiha aw firaaqihi laha ima bilwilaadati aw bilaqraa'i aw alashhuri ciddadu waa muddo naagta ay sugayso ay ka gaabsanayso ay ka joogayso inay guursato markuu ninkeeda dhinto kadib ama uu furo waxayna ku tirsanaya imaa dhalmo imaa xayd ama duhri imaa bilo axkaamtaasuu rabaa marka inuu galo qaala xadaanaa marka naaguhu mar haddii waxaa loo kala qaybayaa mutawafaa canha iyo hayru mutawafaa canha mid laga dhintay iyo midaan laga dhimanin naagta laga dhintay iyada ciddadeedu waa afar bil iyo toban habeen hadday uur leedahayna waa wadculxamli inay uurkaas dhigto hadday sideed bilood waddo iyo hadday laba beri waddo oo ninkeeda uu dhinto iyadoo laba beri uga dhiman tahay labadaas maalmood hadday ku dhasho biswa ayb midda aan laga dhimanin ee la furay iyada ciddadeedu hadday tahay min dawaati alqar'i naag xayd ou ku dhaco haddayba tahay naagta oo xaysho ciddadeedu waa saddex duhri saddex jeer inay daahir noqoto macnaheedu marka waxay tahay xaydka saddexaad waa ku guursan kartaa leanna soo tiri daahir waaye looma tegin waa la furay kow kaas ka bilow duhriga la sheegaayana waa labada xayd midka u dhexeeya iyadoo duhri ku jirtaa la furay oon loo tegin ka bilow kaas xayd baa ku dhacay soo maa mar labaaday daahir noqotay labo duhrigii labaadaa la joogaa xayd baa ku dhacay xaydkaas meeqa waay kii labaadaan joognaa xaydkii labaad waa ka dhaqatay duhrigii saddexaaday gashay duhriga saddexaad markay ka dhammaato oo dhiigga saddexaad oo u yimaado saas oo uga yimi duhriga saddexaad markay ka baxdo oo dhiigga oo saas uga yimaado dhiiggii saddexaad bis waa naagtaas ciddadii waa dhammaysatay waa la nikaaxsan karaa waan loo tegi karin maahan ma fahamteen duhri bay ku jirtaa kow kaas lagu furay ka bilow xayday gashay hal xayd waa ka baxday duhrigii labaaday ku jirtaa waa xayshay xaydkii labaaday joogtaa waa ka dhaqatay duhrigii saddexaaday joogtaa xaydka saddexaad markay gasho khalaas qarciguna marka duhri miyaa mase waa xayd khilaaf baa ku jira culimmaduna waxay u badan yihiin inuu duhri yahay ayb naagta xaydka uu ku dhaco waa taas marka ciddadeeda waxaa un u ah duhrigaas haddii marka xaydku licillatin ou u maqnaado maalan jiraw kale ayuu xaydku usoo daahay ama waa nuujinaysaa xayd mabaleba dhiig kama imaado weli ciddaday isaga jirtaa waa inay dhiig un ku tirsata naagtaas ayb cillo iyo wax lamida hadday ku timaado haddii dhiiggii la waayo waa iska sugayn cidday isaga jirin ilaa ama ya-si ay ka gaarto ama dhiiggii ay xal u hesho ama ama ilaa ama sinul ya-si ay ka tagto calaa kullin saddex duhriyaa la rabaa naagta haddayba xaybba heshaba saddex duhri baa laga rabaa hadii dhiiggu uu iska socdo istixaado iyo waa soo marnay iyo xayd waxyaabahaas u tagaan waa la kala saari karaa ayb qaala marka tii aan xaydin ama ilmo yar ama dhiiggu uu ka dhammaaday da-dii ya-siga gaartayna saddex bilay ku tirsanay oo bilahan qamariga maahan bilahan shamsiga maaha febaraayo iyo janaayo iyo maaha lianna waqtigu biluhu farqibaa udhaxaynaya day midna soddon iyo kow ku dhammaatay soddon ku dhammaatay waxaa laga yaabaa labaati sagaal labaati sagaal inay ku dhammaadeen ta islaamka ma lagu tiri karo bilahan haddii lagu tiriyana waxaa laga yaabaa ninku inuu naag soo ceshto iyadoo muddadeeda dhammaatay ciddadeeda ayaa dhici karta leanna bilahan gaaladow tirsaday saddexdii bilna waxaa laga yaabaa inay ku dhammaatay sagaal iyo labaatan sagaal iyo labaatan sagaal iyo labaatan farqi meeshaas maxaa soo baxay dheeraad ah shan maalin meelahaas dheeraada soo baxay ama lix ee lixdaas maalin gudaheeda hadduu kusoo ceshto ka waran oo u maleeya inay ciddadii joogto waana dhammaatay mar hore waa khatar marka arrintaas sidaasaa marka ay kuwaasuna ay noqonayaan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleytu can jacfar bni rabiicata can cabdiraxmaan bni hurmuz can alacraj qaala can cabdiraxmaan bni hurmuza alacraj laqabkiisa qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana zaynaba binta abi salama akhbarathu can umiha umi salamata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana imra'atan naag min aslama qoladaas yuqaalu lahaa subaycatu leyraa kaanat taxta zawjihaa ninkeeda ayaa qabay tuwufii canhaa waa laga oofsaday oo ninkii waa dhintay wa hiya xublaa iyadoo uur leh fakhatabahaa abu sanaabil ayaa soo doonay ibnu backak fa abad way diiday an tankixahu inay guursato faqaalat waxay tiri faqaalat waxay tiri wallaahi baan ku dhaartee maa yasluxu ma habboona an tankixiihi inaad nikaaxsatid xataa tactadii faqaalat mau idin dhigmasa faqaala faqaala faqaala wuxuu yidhi abu sanaabil maa yasluxu ma habboona an tankixiihi inaad guursato xataa tactadii aakhira alajalayn yacnii nin inaad guursato kuuma bannaano waay ilaa aad tirsato xataa tactadii aakhira alajalayn labada waqti kan ugu dambeeyo ilaa aad ku ciddo tirsato aakhira alajalayn labadan waqti marka kee waayo uurka iyo afarta bilood iyo tobanka laba ajalay leedahay naagtan uurna waa leedahay uurku waa ajal wadci baa ajal waa laga dhintay afar bil iyo toban habeena waa soo maha labadaas waqti hadba kii badan ayaa ku ciddo tirsanayo ka wadaan ayb famakusad way nagaatay qariiban wax u dhow min cashri layaalin toban habeen yacni wax ku dhow ayay joogtay riwaayaadka qaarna afartanay sheegayaan uma jaaat inabiya sal ly slam nabigay u timid faqaala waxay tihi inkixii faqaala wuxuu yidhi nabiga sal ly salam inkixii nikaaxso waa guursan kartaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaya naagta hadday uur leedahay wadciga unbaa u ah ciddo ama ha laga dhinta ama yaa laga dhiman inay uurkaas dhigto unbaa u ah ayb abcad al ajalaynka marka ibnu cabaas iyo cali iyo ayaa sidaas qabay ayb ibnu mascuudna ibnu mascuud waa diiday waa soo marnay ayb oo markaan kalaba marka marna waa ku dheeraanay marna waa usoo gaabanay maxaad ugu dheeraynaysaanu yidhi marka markay usoo gaabatana ruksada a ugu diidaysaanu yidhi ibnu mascuud ayb ibnu cabdilbar wuxuu leeya qiyaasku wuxuu ahaa lahay sidaas abcad alajalayn laakiin naskan bay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan qisadan ninkan abu sanaabil ibnu backa naagta waa doonay waa diida iyada qofku marka wax uu jecel yahay haddii uu waaye maalan waa ku adkaynaa marka diin xumo kama aha isaga hadda laakiin sidii ay la ahayd buu usii sheegaa marka wuxuu leeya ogow adna ma guursa kartid ilaa aad afarta bil iyo tobanka tagto abcad alajalayn ayb marka qofku shayga uu danta ka leeyahay inaan isaga lagu fiirsanin shayga uu danta ka leeyahay ay dan ugu jirto inaan la weydiinin qof kaleo aynan dan ugu jirin in la su-aalaa fiican qال xdثna yحya بن bukayr عن الleyث عن يزيد أن بن شhihاabi katba إlyه أna cubayd الlhi بن cabdاللahi أخbarh عن أbiهi أnhu katba إlى بن الأرqم أn yسأl subaycaة الأslamiyaةa inuu su'aalo kayfa aftaaha النabiyu sal ه slm nebiga sida uu ugu fadwooday faqaalat waxay tihi aftaanii nebiga waa ii jawaabay إidaa wadactu haddaan uurka dhigo an ankixa inaan guursado saasuu ii fadwooday qaala xadaanii yaxya bnu qazaca qaala xadaanaa maliku can hishaam bni curwata can abiihi can ilmiswar bni makhrama ana subaycata alaslamiyata nufisat waa umushay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda dhimashadiisa kadib bilayaalin habeenno fajaءat inabiya sala allahu alayhi wasalama nabigay u timid fasta'danathu waxay ka idin dalbatay an tankixa inay nikaaxsato faadina lahaa waa u idmay fanakaxad way nikaaxsatay ayb meeshaan marka wuxuu tilmaamaa uu leeyahay ayb wallaa'i yaisna min almaxiidi wallaa'i lam yaxidna faciddatuhuna halaathatu ashhur ana xukma allaa'i lam yaxidna aslan wa ra'san xukmuhuna fi lciddati xukmu allaa'i yaisna yacni wallaa'i lam yaxidna layidhi maxaa laga qaadanaa kuwa xaydo inuu ka duwan yahay xugunkooda ayb ayb kuwan aan xaydka gaarinna inay la mid yihiin kuwa ka quustay xaydka ayb halkan marka wuxuu ku dhigay wa akhraja bnu abi xaatim min dariiqi yunus can izuhriyi qaala alirtiyaabu wallahu aclam in irtabtum taas macnaheedu waxay tahay buu yihi fi lmar'ati naagta allatii yushakku laga shakinaayo fii qucuudiha can ilwaladi wa fii xaydiha ataxiidu aw laa wa yushaku fi inqidaaci xaydiha bacda an kaanat taxiid wa yushaku fii sigariha hal balagat ilmaxiida aw laa intaas isku tahay wa yushaku fii xamlihaa uurkeedaa laga shakisan yahay abalagat an taxmila aw laa waxay aad ku shakisaan dhan saddex bilood uga dhiga wahada aladii jazama bihi zuhriyu mukhtalafun fiihi fii man inqataca xayduhaa bacda an kaanat taxiid naagta ou xaydka ka go'o markay xaydi jirtay kadib fadahaba akharu fuqahaa'i alamsaar ilaa annahaa tantadiru alxayda ila an tadkhula fi sinni alladii laa yaxiidu fiihi mithluhaa waa tii hadday aan sheegay oo waxay tahay naagta hadday xaydi jirtay licilatin xaydka oo uga go'o ama xaydkii bay sugeen ama ilaa sinul ya'si ay gaarto ma fahamteen marka meeshaas meeshaan marka marka wuxuu yihi qowlu jumhuuri lculamaana saas ayb waa waday waxay gaartay marka sinul ya'si siday u waday afartan iyo shan sano konton sanoay gaartay fatactadu xiina idin tiscata ashhurin markaas kadib haddana sagaal bilooday tirsaneen naagtan maalan iyadoo soddon jirto ayaa dhiiggii la waayey cidday ku jirtaa ha iska joogto ilaa uu dhiigi uga yimaado ama hadduu ilaa ay ka gasho sinulyasi kontonkii sanay gaartay markay sinulyasi tagto sagaal bilood ha tirisana sagaal bilood uurka qaalibkiisa waayo ayb qowlkaasna marka waa qowlulqadiimka shaafici waayo wa ilaa qowlkiisa jadiidkaa sagaal bilood kale looma baahno mar hadday sinulyasi gaarto saddex bilooday tirsanay khalaas aayisada saddex bilaa iyada waqti u ahayd soo maaha maxay usugay maa leeyahay bantiin saddexda bilood markii hore xaydoo ku jirtay waxeedu waa caddaan waayeen hadda waxay gashay yasi aayisa meeqaa ciddo u ahaa jirtay awal saddex bil qur-aanka saasuu sheega wallaahi lam yaxidna fa ciddatuhuna alaaatu ashhurin wallaahi lam yaxidna aay saddex bilooday sugaysaa sagaal qasab ma gaaraysa sagaal sagaalku marka waa qowlulqadiimka sagaal ah wa ilaa jadiidku waa saddex bil ma fahamteenna labaatan iyadoo jirta hadduu xayd ka go-o lana furay waa iska jooge konton sano markay gaartay saddex bil tirsanee warkaas war cad soo maaha sagaal bilood qadiimkaa qaba marka qowlulqadiimka ayb meeshaas marka in lagu baraarugsanaada ayb qisadan marka subayca xadiidka iyo tarjamadu waa iska daahir ayb baabu qowli اllahi tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu naagaha la furo waxay suganayaan saddex qar'i wa qaala ibraahimu ibraahimu nakhaci wuxuu yidhi fii man tazawaja ayb fi lciddati qofkii ku guursaday cidda dhexdeeda naagtii iyadoo ciddo ku jirtay nin iska guursata matalan ama shubha loogu tegey fa xaadad ay xaysho cindahu agtiisa halaata xiyadin saddex xayd baanat min alawali ninkii hore ciddadiisii waa ka dhammaatay walaa taxtasibu bihi liman bacdahu ninkan labaadna saddexdaas ma ku tirinayso oo ciddo hor leba iyadan u bilaabee ninkanna ciddadan marka yani waxaa jira waxa la yidhaha ikhtilaafu lciddad iyo tadaakhulu lciddad ciddooyinku inay isgalaan iyo inay kala bedelnaadaan sideeda waxaad ogaanaya haddii laba nin meesha ay soo galaan ciddooyinku tadaakhul ma jiro waa ikhtilaafu lciddad naagtaan ninaa qabay waxay samaysay ninay iska guursatay matalan ama shubho ama siday noqotaba kii hore marka ninkan intay la joogtay ayay ciddadii dhammaysatay saddexdii dhiig waa ku dhaceen ama saddexdii duhri ayay soo martay kii hore waa ka dhammaatay ciddadiisa midkan marka waa inuu ka joogaa waa la kala geynaa ila soo maana naag ciddo lagu guursaday ninkan dambe naagta isaga waa la kala geynaa soo maha haddii sharciba uu imaado ayb waa la kala geeyey kan labaad iyo sagana inay ka ciddo tirsato ninkan hore ciddadiisii waa dhammaatay haanigu cidday u bilaabeen isagana ciddo ayay u bilaabeen ninkan labaad markay haanigii ka dhammaato markaasay xor tahay ayb ama waxaad ka dhigtaaba maba la guursanina iyadoo ciddo ku jirto ayaa shubha loogu tegay markii shubha loogu tago maxay noqonay marka shubhadaasna waa inay u ciddo tirsato ninkii horena inay ku ciddo tirsato ma isgelayaan marka ciddadii hore aa tanna laga dhigaa oo la dhexgelina ma la dhahaayo kaasna ciddadiisay ka dhammaane kanna ciddo hor lehe u bilaabay ikhtilaafu lciddatayn mararka qaar toban ciddo inay naagta gashaan laga yaabaa toban nin hadday shubha ugu tagto mid kastaa ciddo u baahnaanwa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi taxtasibu waa ku tirsanaysaa wahada axabu ilaa sufyaan taxtasibu marka zuhri muxuu ka wadaa ninkii hore ciddadii ay ka tirinaysay kanna halkaas ciddaa labadaba ayay ku xisaabeen midkan dambana kii hore ciddadiisay ku xisaabaysa oo tadaakhulu ka dhiga isaga ciddooyinku waa isgalayan hal ciddayna noqonayan laakiin qowluljumhuur waa kan hore wa isagaan xoog badan kii horena ciddo gaaruu rabaa kanna ciddo gaar laakiin ninka isaga ka waran dhexdiisi ma haddii ninka naagtan u tegay oo isla ninkii uu yahay kii awal ay ka ciddo tirsanaysay hadduu yahay markaasoo kale istinaaf uma baahno matalan iyadoo ciddo ku jirto isagoon soo ceshanin buu la macaamilay u tegey naagta isagoon soo celinin ayuu u tegey matalan waxay qabtay dalaaqii hore waa furay naagtan hal maray daahir noqotay duhrigii labaad iyadoo ku jirto ayuu u tegey isagoon soo ceshanin marka wadcigan dambana ciddow keensana awalna naagtan hore cidday ugu jirtay soo saas maaha ayb markaasoo kale waa loo xisaaba oo waxaa laleeyahay marka kan hal waxay joogtay laba duhri ha sii wado duhriga saddexaad markay hesho yacni waxay noqonaysaa marka labadii ciddo inay isgaleen oo ninkaani marka midkan dambe inta u dhiman fiiri laba laba duhriyay gashay iyadoo laba duhri soo dhammaysaa ninkii u tegey ama yacni shubhaha ugu tago ama yacni cilmi la-aan ha ugu tago isagoon soo ceshanin ciddadii hore meeqaa ka dhiman hal duhriyaa ka dhiman middaan dambana marka halkan duhri wuxuu u noqonayaa ciddada dambena bilaabuu u noqonayaa tii socotayna halkan duhri waa dhammaynay marka halkan duhri tii ka tii hore u socotayna saddex buu ka dhigaa middaanna koow uu ka dhigaa dambe yah labaa u haraysa bis tadaakhul alciddatayn marka hadda tadaakhul meeshaan ma yaallo laba ninaa la sheegay wa qaala macmarun yuqaalu aqra'at ilmar'atu idaa danaa xayduhaa qur'igii buu fasiraa marka haddii xaydkeeda uu soo dhowaado wa aqra'at idaa danaa duhruhaa xaydkeeda hadduu soo galo dhowaado duhrigeeda hadduu soo dhowaado wa yuqaalu waxaa la dhahayaa maa qara'at bisalan qatu maa qara'ad ma aynan jamcinin bisalan mandheer ma aynan jamcinin qadu weligeed yani naagta aan weligeed wax dhalin ayaa waxaa la yidhaha maa qara'at bisalan carabta naag weligeed aan cunug dhalin mandheer dama imaa karta sooma maa qara'ad ay maa jamacad oo naagtani ma aynan kulminin bisalan mandheer qadu weligeed idaa lam tajmac waladan fii batnihaa hadday caloosheeda ilmo aynan ku jirin ina weligeed gelin marka qar'igii marna wuxuu noqdaa addamu waljamcu marna wuxuu noqdaa xayd marna duhri buu noqdaa saddexdaas macnuu leeyahay intaasu ka rabaa ayib qisatu faatimata binti qaysin faatima binti qays qisadeeda wa qowli illaahi tacaala wattaquu llaha rabbakum laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna naagta ciddada ku jirto baa'inada ah ma la bixina guri deegaan iyo iyo nafaqo midna ma leh miya maxay noqone maxay leedahay naagta ciddada ku jirto dalaaq baa'ina ciddo ugu jirto midda rajciyada dalaaqa rajciyadaa ku maqan iyada degaanna waa kugu leedahay waxana waa leedahay nafaqo midda laakiin dalqadii saddexaad ku dhacday oon la soo cesho karin iyadu hadday uur leedahay waa in la beelo wa in kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna haddaynan uur lahayn oo ay xaa'il tahay nafaqa ma leh deegaan laakiin ma leedahay haa askinuuhunna min xaysu sakantum yacni shaafici iyo cumar sida uu qabo iyo a'immada qaar badan sida ay qabaan saas waaye macnaha imaam axmedna wuxuu qabaa xadiidkan faatimo isagoo ka duulaayo nafaqo iyo deegaan midna inayna lahayn qisadaas marka qisatu faatima binti qays qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uweys qaala xadaanii maaliku can yaxya bni saciidin can ilqasim bni muxamedi wasulaymaan bni yasaar anahu samicahumaa yadkuraani ana yaxya bna saciid bni alcaas dallaqa wuxuu furay binta cabdiraxmaan bni alxakam marwaan walaalkiis gabaruu dhalay ayuu furay faintaqalahaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan marka waa naqliyey waa guuriyey guriga inay ka baxdo fa arsalat caaishatu umu lmu'miniin caaisha waxay u cidirtay ilaa marwaana bni alxakam wa huwa amiiru lmadiinati isagoo ah itaqi illaaha war ilaahay ka cabso wardudhaa ilaa beytihaa gurigeeda ku celi war alla ka cabsay tiri naagtan gurigeeda lagu celiye degaan waa leedahay qaala marwaanu fii xadiidi sulaymaan riwaayada xadiidka sulaymaan dariiqaas wuxuu yidhi ina cabdiraxmaan ibna alxakam halabanii cabdiraxmaan baa iga adkaaday wa qaala alqaasim ibnu muxamed riwaayadiisa awamaa balaqakiisoo kuma soo gaarin shanu faatimata binti qays caaishow ku dhahaya faatima xadiidkeeda adiga ma maqlin miyaa buu ku yidhi qaalat waxay tidhi caaisho laa yaduruka ku dhibi maayo anlaa tadkura xadiida faatima yacnii inaadan faatimo xadiidkeeda sheegin ku dhibi maayo yani inaad sheegto inaada sheegin inaadan sheegin waxba kaa dhibi maayo leanna iyada waxay leedahay sabab kalow nebiga ugu diiday nafaqada iyo deegaanka maahane baa-ina inay tahay maaha in loogu diiday marka xadiidkeeda inaadan sheegin waxba kaa dhibi maayo iska aamusay ka wadaan waxbaa sheegin ayb faqaala marwaanu bnulxakam wuxuu yidhi in kaana biki sharun haddii marka yacnii naagtiibuu u jeedaa haddii shar dhexdaada ay tahay oo yacnii faatimo iyo ninkeeda ama faatimo iyo ehelkii ninkii dumaashiyaalkeed haddii dhibaato iyo ka dhexaysay iyo colaad fa xasbuki waxaa kugu filan maa beyna haadayni min ashari le labadanba iskuma fiicna naagtan iyo ninkan iskuma fiicna cabdiraxmaan ibnulxakam iyo naagti yani naagta oo gabadha ou dhalay cabdiraxmaan iyo ninkii furay iskuma fiicna ninkaas dadkiisa iyo naagtana iskuma fiicna marka haddii faatimo loogu diiday nafaqada liajli dumaashiyaalkeed inaynan isku fiicnayn darteed ee kuwanba iskuma fiicna u leehay waxaa ka muuqata marka marwaan inuu usoo laabtay qisadaas faatima binti qays xadiidkeeda inuu usoo laabtay laakiin haddii cilada ay jirto ciladaas marka ciladu maxay tahay naagtu haddii dumaashiyaalkeed guryahooda ay degi lahayd haddaynan isku fiicnayn oo ay isku carab dheer yihiin ama ay isku dhibaatoonayaan markaas de guri iyo sakankii waa la dhaafaya marka xaasilku waxaa weyaan faatima iyo dumaashiyaalkeed ninka ciddiisaan isku fiicnayn saasaa loogu diiday sidaasay rabtaa inay dhahdo caaisha isaguna wuxuu leey hadday sidaas tahay ay jirto ee kuwaanba waa sidii oo kale qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi can caaisha annaha qaalat maa lifaatimata faatima maxaa shanigeeda ou ahaaday alaa tattaqi illaha miyaadan ilaahay ka cabsanaynin yacnii fii qowliha ay leedahay alaa tattaqi illaah miyaynan alle ka baqaynin yacnii fii qowliha laa suknaa walaa nafaqa hadalkaas ay sheegayso miyaynan alle uga baqaynin khilaafka waxaa keenaya waxay tahay jumhuurka iyo faatima faatima binti qays way iskhilaafeen iyada waxay tiri aniga dalqadii ugu dambaysaa ninkeyga i furay nebigan u imid deegaanna malihid nafaqana malihidoo igu yidhi xadiidkaasay haysataa cumar baa marka wuxuu ku yidhi laa nadacu kitaab allaahi kitaabka alle kama tegayno liqowli imra'ati naag warkeed ugama tegayno laa nadri xafidad am nasiyad naag aanan ogeyn inay xifdisay iyo inay hilmaantay ma uga tegayno kitaabka alle iyadana marka waxay dhihi jirtay baynanaa wa baynakum kitaabullaah annaga iyo idinka kitaabka allah noo dhexeeya kaan kitaabka alle maxaa alla wuxuu leeyahy laa tadrii lacala allaaha yuxdisu bacda dalika amran dalqadda saddexaad kadib wax imaanaya maxay tahay laa tadrii lacala allaaha yuxdisu bacda dalika amran waa ninkii rajciye leh oo naag soo ceshan karo naagta guriga ha u joogto ninkaas xaq buu leeyahay oo naagta xaq baa lagu leeyahay laakiin dalqadii saddexaad kadib aya amrin yaxdusu maxaa imaanaya sheegay tiri idinka waa kaas marka kitaab allana sidaanu dhahayaa xugun hadday tahan anaaba nebiga uu igu xukumay allaa nafaqata lii walaa sukna marka imaam axmed qowlkeedaas xadiidkeedaas u qaatay madaahibta aimada kalena waa ma aynan qaadanin caaisha iyo marka bacdi riwaayat abu daawuud iyo waxaa werina leedahay kaanat imra'atan lasina naag waxay ahayd yacnii carab dheer oo dumaashiyaalkeed ku carab dheer sababtaasuu nebiga degaan ugu diiday maahane degaan waa leedahay naagta war badan iyo dood badan baa marka ku jirta calaa kulli xaal xadiidkaas wuu sugan yahay marka maadaama yani haddii laga tago haddii lagu dhaqmo isaga sax khilaafka marka waxa keenayana saas waay bukhaari laftirkiisa waxaad moodaa ka tegiddaas inuu qabo lanna baabka kan xigo ayb qaala xadaanaa camru bnu cabaas qaala xadaanaa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi qaala curwatu licaaishata alam taray miyaadan arkin ilaa fulaanata binti alxakam dallaqahaa zawjuhaa ninkeedaa furay albatata dalqadii u dambeysay waa gooye dalaaqeeda fakharajad wayna iska baxday gurigii bay ka baxday sow lama yaabanid naagtaas dalqadii u dambeysaa la furay gurigiina waa ka tagtay faqaalat waxay tihi caaisha bisa maa sanacat waxay samaysaa xun qaala wuxuu yidhi alam tasmacay qowla faatima faatima binti qays miyaadan maqlin xadiidkeeda qaalat waxay tihi amaa inahu laysa lahaa khayrun wax khayra uguma sugna fii dikri hada alxadiid xadiidkan inay sheegto oy weriso wax khayra ugu sugan ma lehay tiri lanna waxay leeda xadiidkan ay itlaaqayso sababuu leeyahay iyadana itlaaq bay ku sheegaysaa marka qalad baa laga fahmaa bay rabtaa caaisha inay tiraa xadiidkanna waa qaydan yahay oo markay dadka isku fiicnayn ayuu ku qaydan yahay ayb baabu lmuallaqati idaa khushiya calayha naag ya ama inahu laysa laha khayrun fi dikri hada alxadiid ayb maxaa kala idin dhigan marka waaadsoo socdabaabu lmuallaqati naagtii la furay idaa khushiya calayha haddii looga cabsado fii maskanin fii maskani zawjiha ninkeeda gurigii ou ku dhintay ama yacni gurigii uu ku furay haddii yacnii looga cabsanayo an yuqtaxama calayha inay soo jiiraan dadka oo xoogaa lagu dhibaateeyo ow tabduwa calaa ahliha ama inay ku afdheeraato naagta dadkeeda ninka dadkiisa bifaaxishatin hadalxumo iyo afxumo yani waxuu leeya naagta la furay ee dalqadii saddexaad la furay ninkii gurigii lagu furay haddii ay joogto haddii looga baqaayo oo looga baqaayo in lagu weeraro gurigaas ama iyadaba looga baqaayo ninkii furay dadkiisa inay murmaan ooy hadal xumo iyo waxaas ka timaado haddii looga baqaayo see la yeelaha waxaad moodaa marka bukhaari laftirkiisa qisada faatima waa qeyda wuxuu ku qeydayaa sidaan qaala xadaanii xibbaanu wahuwa xibbaanu bnu muusaa qال أخبرنا cبداللhi qال أخبرنا بن jurayج عن بن شhهاaب عن cروة أنa cائشhaةa أnkرت ذلka عlى fاطمة way ku inkirtay وزاد بن أbي الزiناad عن هiشhاaم عن أbيهi cاaبت cائشhaةu بن أbي الزiناad marka ضacfi ayaa ku jiro laakiin riwaayaته عan هiشhاaم yaحya بن maciin aad u xoojiyey waana soo dhoweeyey riwaayadanna waa riwaayaته عan هiشhاaم عan أbيهi caabat caaishatu ashadd alcaybi way ceebaysay caaisho ceeb midda ugu daran wa qaalat waxay tihi ina faatimata kaanat fii makaanin waxshin faatima waxay joogtay meel fog oo yacni aan wehel lahayn ayay joogtay fakhiifa calaa naaxiyatiha dhinaceedaas ayaa looga cabsaday yacnii iyadaa loo cabsaday saasaan deegaanka looga waday falidaalika kaa darteed ayaa arkhasa laha nabiyu sal ly slam nebiga oo ugu ruqseeyey inay ka tagto gurigii oo aynan deegaan yeelanin waxaa laysku haysta badanaa deegaanka nafaqada iyada waa ogol yihiin aimada badankood shaafici iyo keyrkiisa marka deegaankan waxaa looga raray cabsi iyada loo baqaayo meel wehel la-aanay ahayd qof dumarana waa tahay keligeed muhiimku waxaa weeyaan uun laa nafaqata lahaa walaa suknaada ay itlaaqaysay diidayeen caaisha iyo cumar iyo ayb ahlu kuufa abuu xaniife iyo iyagu waxay qabaan nafaqo iyo kis way leedahay deegaan ma lahan bay dhahayaan nafaqo keliyay leedahay saddex qowl baa marka ku jirto nafaqay leedahay keliya maye deegaan keliyay leedahay laba nafaqo male labadaba ma leh ayb وبالله التوفيق صلى الله وسلم